waa magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ka hadlay siyaasi cabdirasaaq khaliif axmed isagoona fariin u diray dowladda federaalk ee soomaaliya in looga baahaya madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha sida ay u garab istaagi lahaayeen bulshada s c khaatumo dowladda federaalk ah ee soomaaliya sidii uu kusoo baxay bayaankii lixdii februari waxay dadkana caddeeyeen in ay waxay u dhimanayaan ee ay dhibkaa u galeen ay tahay marka koowaad sharaftooda iyo xornimadooda marka labaadna ilaalinta midnimada dalka xil baa ka saaran madaxweynaha ra-iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka aqalka sare dhammaan golayaasha qaranka xil baa ka saaran dadkan shacabka ah xil baa ka saaran waxaanu jecel lahay inay haddiiba ay jireen markii hore wuxuun uun dib isu dhiga ay jireen maanta garowshiiya dambe oo dib isugu dhigaan inuusan jirin waxa laga filaya ay tahay inay hirgeliyaan oo haydihii dowladda oo dhan ay gobolka ka howlgalaan iyagoo la soo xidhiidhaya hogaanka ay dadka deegaanka ay samaysteen sidoo kale cabdirasaaq khaliif ayaa sheegay in laga filayo dowladda soomaaliya in ammaanka iyo arrimaha bini-aadantinimada iyo soo celintii dadka ka barakacay magaalada laascanood lagu soo celiyo oo hay-ad walba hay-adii ku beegnayd hadday noqonayaan hay-adaha amniga hadday kuwa arrimaha bulshada noqonayaan kuwa arrimaha biniaadanimada hadday noqonayaan kuwa xidhiidhka caalamiga hadday noqonayaan mid waliba kuwii infrastructureka iyo kaabayaasha dhaqaalaha hadday noqonayaan ayna si degdega uga howlgalaan deegaanka uga howlgalaan si gaarana ay awoodda u saaraan arrimaha sugidda amniga iyo arrimaha biniaadanimada soo celinta dadkii barakacay oo deegaamadoodii lagu soo celin lahaa sidii ay usoo noqon deegaamada ay uga soo noqon lahayn arrimihii bulshada waxyaabihii ka burburay iyo kaabayaashii dhaqaalaha intuu ay usoo noqon lahayn dowladda federaalka xil baa ka saaran sida ay muqdisho xil uga saaran yahay ee gobolada kale xil uga saaran yahay maanta deegaanada sna dowladda federaalka xil uga saaran yahay waajibkoodana ka gutaan geesta kale waxa uu fariin u diray bulshada soomaaliyeed iyo maamul goboleedada waxa uu sheegay in loo baahan yahay in bulshada gobolka sool iyo deegaanada s c khaatuma bulshada ku dhaqanay ay dadka soomaaliyeed ay garab istaagaan deegaanada dibadda jooga ay yihiin dhammaantood waxaanu jecellahay in aanu arrintaa iyada ah ay garab istaagaan dadka deegaankan oo waxa ay u dhinteen iyo waxa loo dilayba ay ahayd ilaalinta midnimada soomaaliyeed iyo calankaa buluuga ay siteen wax kale oo dembi oo ay galeen aanay jirin sidoo kale cabdirasaaq khaliif axmed ayaa ka hadlay maxaabiista ay gacanta ay ku hayaan maamulka s c khaatumo waxa uuna ka warramay maxaabiistaasi iyo siyaabaha ay haatan ula dhaqmeen ugu dambayntii waxaan jeclahay inaan ka hadlo maxaabiis baa ka dhalatay aad u tiro badan oo gacanta lagu hayo ay ku jiraan qaar kaloo dhaawac ah dad qaar madaxa ay ku jiraan sida ay nafarayso diinteena suuban dhaqankeenna iyo xeeraarka caalamiga ahiba waxaanu ula dhaqmi doonaa haddii lahay idmo sida ugu habboon ee loola dhaqmo maxaabiis baanu ula dhaqminaa waxayna noqon doonaan dad sharfan oo la ilaaliyo amnigooda iyo noloshooda iyo caafimaadkooda intaba la ilaaliyo waxaanu rajaynaynaa haddii lahay idmo maalintay habboonaato in cid waliba waxa ay gasheen lagula xisaabtamo lagana wada hadlo oo arrintaa iyada ah wax werwarahoo laga qabayo ama email ka dhacaho xagga yaga laga filayaana ma jirto magaalada laascanood iyo deegaanada hareeraha ka ayaa si weyn u degan dhowrka casho ee ugu dambeeyey ciidamada ay ku dagaalami jiray ayaa waxa ay ku kala sugan yihiin magaalooyinka guumays iyo oog oo halkaasi ay kala joogaan cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood